فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bism illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo arbaca oo ay taariikhda hijiriga ku beegan tahay labiyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal inqimaasi ah oo weli ka soconaya xarun ku taalla magaalada beledweyne iyo dagaallo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wilaayadii islaamiga ee galgaduud oo lagu soo gebagabeeyey dowrayn muddo ah u soctay ciidamada fursaanul xisbah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalaqaadkii taxanaha ahaa ee ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaan barnaamijka ka marnayn wararka caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal inqimaasi ah oo weli ka soconaya xarun ku taalla magaalada beledweyne iyo dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa looga hadlay howlgalka inqimaasiga ah ee weli ka soconaya xarunta ku taalla magaalada beledweyne waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo talaado ah haroornimadii hore weerar isugu jira camaliyadii sishaadi ah iyo inqimaasi ah ku qaadeen xarun ku taalla magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkaasoo ay cadowgu ka wadeen abaabul ashahaadala dirir ah oo lagu carqaladaynayo ku dhaqanka shareecada islaamka weerarkan oo ay fuliyeen guutada istishaadiyiinta ayaa lala beegsaday saraakiishii murtadiinta ahaa ee hormuudka ka ahaa abaabulka cadowga kuwaasoo xilligaasi ku sugnaa xarunta ayaa la sii raaciyey bayaanka markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa in howlgalku uu weli ka socdo xarunta iyo khasaaraha horudhaca ah ee ka dhashay waxaana lagu yidhi camaliyadda istishaadiyada ah ayaa lagu burburiyey ilaalada xarunta cadowga kadibna mujaahidiin inqimaasiyiin ah ayaa gudaha u galay dhismihii ay ku sugnaayeen saraakiisha ashahaadala dirirka ah mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha waxayna halkaasi ku dileen xubnihii ugu muhiimsanaa ee ololaha ashahaadala dirirka ay gaaladu doonaysay inay ku dhibaataysa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga ee hiiraan khasaaraha horudhaca ah ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarka waa dhimashada in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid a horjoogayaashii loo xirsaaray abaabulkaas cadowgu damacsanaa khasaaruhu intaasi waa uu kasii badan karaa maadaama ay camaliyaddu ilaa iyo hadda ka socoto gudaha xarunta inqimaasiyiinta mujaahidiintuna ay halkaasi kula dagaalamayaan maleeshiyaadka riddada ah ee uu soo gurmaday cadowga lagu laayay gudaha xarunta la weeraray sidoo kale waxaa dagaalka ka qayb ahaa saliibiyiinta xabashida itoobiya iyo murtadiinta ciidanka jabuuti oo iyaguna u soo gurmaday saaxiibadooda murtadiinta ah ay mujaahidiintu weerar ayaa sidoo kale lasii raaciyey bayaanka markan waxaa war-saxaafadeedka lagu soo gudbinayaa khasaaraha dagaaladii maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu yidhi dhinaca kale mujaahidiinta ayaa maanta dagaal adag kala hortegay maleeshiyaad murtadiina oo ay hawada ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo ku sugnaa duleedka degmada cadale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal muddo saacado ah qaatay kadib allah fadligiis waxaa halkaasi lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ahaa waxaana laga dilay siddeed iyo toban murtad kuwaasoo toban ka mida meydadkooda fagaaraha ay uga carareen halka dhaawacuna uu gaarayay in ka badan soddon murtad qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararka caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
waxaa faahfaahinno dheeraad laga helaya dagaalla muddo saddex gora lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay deegaanka buurshisheekh ee duleedka degmada cadal ee gobolka shabeellada dhexe dagaaladan ayaa waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu suura gashay inay ku dileen ilaa siddeed iyo toban ka mid a ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo toban ka mid a midkooda iyo askarta dowladda federaalka uga carareen goobii lagu dagaalamay waxaana ka mid a midadka laga cararay saraakiil xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in marka laga soo taga ciidamaday ku dishay dagaaladani ay sidoo kale ku dhaawaceen siddeed iyo labaatan askari waddanka ruushka ayaa laga eedhiyey shakhsiyaad u dhashay dalka ingiriiska islamarkaana lagu tilmaamay inay wadin halis ka dhannaa dowladda ruushka wakaalada wararka ee taas ee ka soo baxda dalka ruushka oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka ruushka ayaa waxay sheegtay in laba ruuxuu ka soo jeeda dalka ingiriiska islamarkaana la shaqaynayey safaaradda ingiriiska ee magaalada moscow lagu amray in guud ahaan dalka ay iskaga baxaan laamaha ammaanka ee ruushka ayaa waxay wakaaladani u sheegeen in labadan ruux ay aqoonsi beena ku soo galeen gudaha ruushka waxay sidoo kale sheegeen dadkanay ku howlanaayeen fulinta waxyaabaha liisgarini kara amniga dadka ku dhaqan ruushka waa siday hadalka u dhigeene muddo laba toddobaad ayay dowladda ruushka u qabateen ragganay dalka iskaga baxaan tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed uu ka dhexeeya dowladaha reer galbeedka iyo ruushka shil sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xeebaha dalka ingiriiska kadib markay isku dhaceen laba markab wararka ka imaanaya xeebaha bari ee dalka ingiriiska ayaa sheegaya in halkaasi ay shil ku galeen laba markab oo midkiis uu yahay nooca shidaalka qaada halka midka kalena uu yahay mid xamulka qaada warbaahinta dalka ingiriiska ayaana warinaysaa in dabbaado xoogan uu ka kacay labada markab ee shilka galay muuqaalo labaaye ayaana lagu arkaya qiiq iyo uuramaduu isqabsaday hawada saree halka uu shilka ka dhacay xogta ayaa waxay intaa ku daraysaa inay jiraan tobanaa ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba shilalka ciinkan oo kale ayaa ku soo badanaya xeebaha waddamada yurub iyadoo labadii sannay ugu dambaysay la diiwaangeliyey ilaa kow iyo toban shiloo noocan oo kale ah kuwaasoo ay ku gubteen maraakiib xamuul iyo kuwa shidaalka qaada ugu dambayntii dowladda ugandha ayaa ku tala jirta inay ciidamo u dirto dalka koonfurta suudan iyadoo ay sii kordhayaan xiisada siyaasadeed iyo midda militariga ka taagan koonfurta suudan ayay dowladda ugandha ku dhawaaqday inay ciidamo gaara u dirtay caasimadda jubba si ay u xoojiyaan ammaanka iyo xasiloonida iyadoo ay sii kordhaysa cabsida laga qaba dagaal sokeeye oo cusub oo u dhexeeya madaxweynaha koonfurta suudan iyo ku-xigeenkiisa koowaad faragelinta militari ee uganda ayaa ka tarjumaysa walaaca kambaale ku aadan saamaynta ka dhalan karta xaaladda ka sii daraysa ee koonfurta suudan sideen qaxooti ka soo cararay u soo gudbaan uganda taasoo cadaadis ku noqonaysa ilaha dhaqaalaha dalkaasi iyadoo dhanka kale khatar ku ah xasiloonida gudaha siday aaminsan yihiin madaxda uganda wiilka madaxweynaha musefeni uu ah taliyaha ciidamada uganda ayaa ku nuxnuxsaday in waddankooduusan u dulqaadan doonin iskuday kasta oo lagu wiiqinayo madaxweynaha salfakiir hadalkan lahjada kulol ayaana ka tarjumaya sida ugandha ay uga go'an tahay inay taageerto dowladda koonfurta suudan wararkii caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad weli dhegaysanaysaan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lagu soo gebagabeeyey dowre in muddo ah u socotay ciidamada fursaanulxisba dowradan loo qabtay ciidamada fursaanulxisba ayaa waxa ay socotay muddo ku dhow afartan maalmood waxaana loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee abuubakar sidiiq shicaarka dowrada ayaa waxa uu ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaana munaasabadan goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo xisbada waxaa ugu horreyn mikrofanka lagu soo dhoweeyey maamulihii dowrada isagoo ka warbixiyey dowrada iyo daruusta lagu qaatay dowladii ibnu cabaas ayaa yani si kooban uga hadlaa insha allahu tacaala iyo arrimaheedii iyo mataqaanaa xaalkeedii siduu ahaa ikhwaani fillaah saa maqlayseenba anba yani ciwaankii hore ahaa lala socday dowladda magaceedu wuxuu ahaa dowlatu ibnu cabaas shicaarkeeduna kun caalimin oo mutacalim ayuu ahaa dowladda iyada ah waxay la bilaabay furantay oo ilaahi subxaana watacaala suurtogeliyey bishii rajab kowdeedii kun afar boqol afartan iyo lix dowladda markaa sida muuqaata dareemi kartaan waxay hadda socotaa muddo bil iyo sagaal maalin ayay socotaa ikhwaani marka dowladda intaas socotay bil iyo sagaalka maalmooda kitaabadii lagu daraaseeyey si kooban insha allahu tacaala ayaan rabaa inaan wax uga tilmaamo ikhwaani waxaa ka mid ah kitaabada lagu daraaseeyey kow alxadiid wa culuumuh xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo culuumta laga maarmaanka ah oo daba taalla ayaa lagu daraaseeyey waxaa ka mid a daraasada lagu sameeyey inta muddadaas fiqhiga iyo mataqaanahay qawaacidiisa waxaa kaloo ka mid a daraasadii lagu sameeyey intaas muddada aan tilmaanay luqada luqada waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaabaha lagu daraaseeyey caqiidada intaas ayaa si guud ahaan loogu daraaseynaya si gaara marka tafaasiisha hoose dan isu galo xadiid iyo culuumtiisa xadiid kitaabka la daraaseynaya wuxuu ahaa kitaabka cumdatul axkaam ayaa mataqaanay daraasada ku qoraa in la daraaseeyo ilaahi subxaana wa tacaala intuu nooga qor waa la daraaseeyey waxaa kaloo yani culumtiisa xadiidka soo raaca musdalul xadiid kitaabka yarka oo taqiiniin oo mataqaana albayquuni isagana waa la daraaseeyey ilaahi subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan intaa waa xadiidkii arrimihiisii waxaa kaloo fikhigii ayaa la daraaseeyey fikhiga waxaa kow la daraaseeyey oo daraasada ku qoraa kitaabka yacni abushujaac ayaa fikhiga inoogu qoraa waxaa kaloo yacni raacsanaa oo fikhiga soo hosgelahaya qawaacid ulfikhi kii yarka ahaa cabdiraxmaan naasir asicid u lahaa qawaacid ulfikhina kulleetay oo ku jiray daraasada haddaan u gudbo dhanka luqada waxaa ku qoraa oo daraasada la daraaseynahayay kitaabkii yacni al-ajurumi dhanka siirada siirada oo siirada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofka muslimka la rabo in badan inuu ka ogaado kala socdo waxaa lagu daraaseeyey kii yarka ahaa oo shacirka ahaa urjuutu tilmii'iya fii dikri xaali ashraf albariya kaa ayaa yacni daraasada ku qoraa ilaahi subxaana wa tacaalana waa inoo suurtogeliyey dhanka caqiidada waxaa inoogu qoraa laba kitaab oo labaduba caqiide ah kow wuxuu ahaa kitaabka ugu horeeya kitaabu tawxiid oo garanaysaan moxamed cabdiwahaab asheekh uu lahaa kitaabka ayaa lagu daraaseynayay kitaabu tawxiid isagana ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsano waa noo suurtogeliyey waxaa kaloo isla caqiidada ahaa oo dabagashanaa ka sulam alwusuul ilaa cilmi alusuul oo yacni xadiid mataqaanaa kitaab yacni asna caqiidada ka mid ah asna waa la daraaseynahayay ilaahi subxaana wa tacaalana ku mahadsan si guud marka insha allahu tacaala kitaabada la qaatay intaas ayay ahaayeen amba yacni mataqaanaa hadafkoodu ahaa in la daraaseeyo ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan si guud inta inoo socotay caqabad iyo wax mataqaanaa shaakil ah naga ilaaliyey allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa bandhig kooban sameeyey qaar ka mid a ardaydii dowladda loo soo xiray بسم الله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول الغور خاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار لم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدرن ويكشف الحقائق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاعرز على فمك للقواعد جامعة المسائل شوارد لترتقى في العلم خير مرتقى وتحتفظ الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد أرسلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر الحمد لله مصليا على محمد خير النبي والصلاة وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده عمله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعاد ترويه عدل ضابط عن مثله معتمد بضابطه ونقله والحسن المعروف طرقا وقدات رجاله لك صحيح اشتهر والكل مع رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسى من كثور أبدأ بسم الله مستعينا فاضم به مدبرا معينا والحمد لله كما دانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما غضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن جل عن عيبي وعن نقصان الإنسان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق والعلم والهدى والدين الحق السلام عليكم ورحمة الله akhi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo su-aasha koowaad waxay leedahay maa xaqu llaahi cala alcibaad xaqullaahi cala alcibaad an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shay-a su-aashaad waxay ku leedahay maa xaqu lcibaadi cala allah an laa yucadiba man laa yushrika bihi shay-a su-aasha saddexaad waxay ku leedahay maa huwa adaaquut kullu maa cubida min duuni illaah su-aasha afaraad waxay ku leedahay maa huwa shirk an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqa limaada khalaqana allah khalaqana allahu linacbudahu walaa nushriku bihi shay-a
maa huwa awal waajib awalu waajibin cala alcabiid huwa atawxiid
maa huwa tawxiid ifraad allahi bimaa yakhtasu bihi min alrububiyati waaluluuhiyati waalasmaa'i waasifaat
hal alqur'aanu makhluuq
laa bal kalaamu allah munazal mid ka mid a abwaanada fursaanulxisba ayaa gabay ku cabiray dowladii loo soo xiray inaan gabayo dubiyo markaan hadal daliilayo ama aan damaciyo inaan duni ka fallado daa'iinkiina umiya siduu dunida noo keenay inaan dareenay waa dulucda koowaade kolka xigana dowrada baxda nala durdursayey daa'inkan ku dhartee dhaba looga dogsada kun daqiiqa kuma koobi karo darajadeeda iyo dushan kaga marayaanuun hoos u dadegin diintiiyo shareecadii alla dunidan u keenay ayadoon wax lagu darin waxnan laga dabil raacin oon duruqyo suufaadku ay walax ku soo dubin ducaadeennibanoo akhriyay daacadda ah ee dembi dhaafa la siiya iyo dara akhirooye inuu diinta qatiya ninkii horumar doonaya ama oo daliil iyo rabow dunida gaarsiiyo dayax shan iyo tobana iftiin loogu sii darae ama duhurkiiba loo akhriyay loona dirdhigaye dadka inadu sheegtanna waa shay daruuriyae dadka inadu sheegtanna waa shay daruuriyae marka diinta aad qaadato lagu durdursiyey dantu maaha dariyah inaad dadab la jibtae afka inaad dabashana waa tagasi darane inaad daacinaqa tahay waa shay daruuriyahe dunida kufrigo udegow kuna damashado waa inaad oga tahay inaad daaciga tahaye af haddaad dabasha dibnaha hadal aad u dido diintaad laheed buu kufrigu ka dardarayaye ina daacinaqa tahay waa shay daruuriyaye mid kaloo kasii daranna wan kugu darayaye dacaylaha inaad qaadato diriirta mooyane intuu diinku ku diray inaad damaqda mooyane inuu gaalku dayahay wadawgii ka tegaye mid kaloo kasii daranna wan kugu darayaye diintiiyo akhlaaqdooda bay dunidu egtaye dulligiyo dadkiisaba haddaad daya ora weydo daa'inkoo lacaasa haddaad adigu dognato inaad dereja gartahay wadawgii ka tegaye afartaasi dowlada tixdiyan ka dabacay dhe afar kale ducaadiyo raggii nagu dadaalayay kun daqiiqa kuma koobi karo derajadooda iyo dushan kaga marayaanuun hoos u dadegin dalaqdhaha jannada oo allah idinku sii daye dawaafiyo aroos iyo xariir dabacsan mooyane durdurkii firdowsiyo sida damacda mooyane diirkiiyo cadaabkii allah idinma darsiiyae dunidana sidii aad rabtiin ugu damashada duriyada dad waa jecelyahe daayin idin siiye ducada naqrayana allaha idin deeqsiiye
ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa dowladda soo xiray isagoona dardaaranno kooban jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walaaqibatu lmurtaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wantum muslimuun alla subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa Eh, bacdallaahi kulley ragga ee dowladda meesha ka qaadanayay fursaanul xisba oo wilaayada ah iyo maktabka xisbada oo runtii hooshaasi eh, macallimiintooda iyo gaar ahaan qeybta dacwada gacanta ku hayay jazaahum allahu khayran Eh, runtii waa dadaal oo maaragtay juhdi la bixiyey ilaahay hadiin saaro fi miisaani xasanaatikum ayaan idin leenahay raggii waxa qaadanaya raggii macallimiinta ah iyo raggii abaabulkii iyo maaragtay shaqada kor ka hayba jazaakum allahu khayran intaas kadib kolle saan maqlayseen waa meeshan dowra la yidhaahdo dowratu ibnu cabaas ayaa furantay bil ka hor shacaarkeedanu yahay kun caaliman oo mutacaliman Eh, kutubta haddaa la sheegay oo runtii kutub muhiim ah oo muqarar u ahaa Eh, cumdatul axkaam ayaa la qaatay waxaa la qaatay kitaabka leer abushujaca la qaatay waxaa la qaatay bayqoniya waxaa la qaatay eh, al- al- sulam lusul ila cilm lusul waxaa la qaatay kitaabka alurjuza urjuza almiiya marka runtii cilmi ballaaran waaye cilmigaasi oo funuun kala gedisan markaasi kala turjumayo ama ku magacaawan Eh, runtii ilaahay subxaanahu watacaala intii aan baranay ilaahay nagu anfaco waxaan rabaa marka insha allahu tacaala annaga maadaama dad muslimiin aan nahay weliba mujaahidiin ah waxaan nahay asxaabul mabaadi mabda aaminsanahay caqiida aaminsanahay waxaan aaminsanahay inaan fahno aan barano waay horta muhiimadda ugu weyn Eh, ilaahay subxaana watacaala jihaadka markuu ka hadlayay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tu'minuuna billaahi warasuulihi marka aliimaan sidiisba laa yaati ilaa bacda almacrifa ilaahay markaad ogoonsato ayaad rumaynaysaa marka in macrifo diinta loo lahaado waxaad difaacayso oo naftaada u bixinayso maalkaa u bixinaysa aad u dhafrayso inaad wax ka og tahay aa la rabaa maanaa muhiimadda ugu weyn intaasina qof meel ay u joogtaa Eh, maraaxil waaye dadka dad maaragtay maasha allah meel fiican ay joogaan dad waa kusoo xigaan dad waa ka dambeeyaan laakiin mujaahidiinta dhammaan waxaa la dhihi karaa maanta dad maaragtay diintooda ee cumuumiyaadkeeda iyo asaasiyaadkeeda waxbay ka fahansan yihiin xarakadan waa dadaashay oo hadda dadkii ka soo biiray camalka ayagoo ummiyiin ah waxa waaye waxa loo furay waxbarasha loo furay dad badana markii camalka soo galeen ama jihaadka ay soo galeen ka baxay uminimadii ka baxay oo maaragtay qoraalkii bartay oo akhriskii bartay oo maaragtay waxaa jira hoos ku soo bilaabaya jira oo macnaha markii yaraayeen ay u helin fursad ay wax ka bartaan helin taas marka waa mabda oo ma- runtii oo shaqadaana ah inaan maaragtay diinta marba aan kolle macrifadeeda aan kordhino oo maaragtay wax baranno wajazaakum allahu khayran dowradii ibnu cabaas eh, lifursaani alxisba fi lwilaayati galgaduud alislaamiya loo qabtay waa noo xiran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan tarjamada xalqada sideedaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat oo uu jeedinaya sheekh khaalid baadarfi raximahullah
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى darsigeennan waxaan uga hadli doonnaa oo aan isku dultaagi doonnaa hadalka allah ee ah وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال القرطبي رحمه الله alqurdubi raximahullah wuxuu yidhi waxaa la yidhi sababu nusuulka aayaddan wuxuu ahaa in qaar ka mida saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka sheegteen culayska kaga imaanaya dagaalka ay cadowga kula jiraan iyo cabsida ay dareemayaan heer aanay hubka iska dhigi karin markaas baa aayaddan soo degtay abulcaaliya wuxuu yidhi wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii loo waxyooday maka ku sugnaa toban sano isaga iyo saxaabadiisa oo cabsanaya ayayna dacwada dadka ugu yeeri jireen si sir ah iyo si muuqata kadib wuxuu alla faray inay u hijroodaan madiina halkaasna waxa ay ku dareemeen cabsi subax iyo galabna waxay siteen hubka nin ka mida saxaabada ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi miyay imaan doontaa maalin aan amni dareemayno oo aan hubka iska dhignay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi muddo aan dheereen kadib waxaad arki doontaan qofkiinna oo fadhiya gole isagoo aan wax bir ah haysanin aayaddan ayaa soo degtay allana wuxuu nebigiisa ku xoojiyey jasiiratul carab markaas bay hubkii dhigeen amnina dareemeen sheekh moxamed al amiin ashanqiidi raximahullah wuxuu yidhi aayaddan wuxuu alle ku sheegay inuu u ballanqaaday kuwa alla rumeeyey ee camalka wanaagsan sameeyey kana mid ah ummaddan inuu dhulka madax uga dhigi doono kelimadooduna ay noqon doonto tan awoodda leh marka aayaddu waxay caddaynaysaa in iimaanka iyo camalka saalixa ah ay yihiin sababta lagu helo awoodda maamulka dhulka iyo kelimadda oo la maqlo laamka ku jira layastakhlifannahum waa laam u taagan dhaar meesha ka maqan oo waxaa loola jeedaa alle wuxuu yaboohay kuna dhaartay inuu dhulka maamulkiisa u dhiibi doono aayaddan waa aayad weyn waxaana ku jira xasilin ku socota addoommaha allaah ee mujaahidiinta ah ee u saciynaya in diinta allaah la makaniyo dhulka waddada tamkiinka iyo maamulka dhulka iyo amni buuxa waxaa lagu helayaa iimaan iyo camal saalix ah muslimka mujaahidka ah waxaa la gudboon inuu ku dadaalo sidii uu u dhammaystiri lahaa iimaankiisa uguna sacyin lahaa camalka saalixa ah aayaddan wuxuu alle ku xasilinayaa addoomihiisa saalixiinta ah isagoo ugu laabqaboojinaya inuu dhulka makanin doono alle wuxuu aayad kale ku yidhi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وجاء sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadana waxaa ku timid axaadiid xasilinaya mu'miniinta mujaahidiinta ah ee u adeegaya diinta allaah uguna bishaaraynaysa in khalabada iyo ciribta dambe ay iyagu lahaan doonaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi arrinkan wuxuu gaari doonaa inta habeen iyo maalin uu gaaro allana kama tegi doono guri dhooba iyo dhagax ka samaysan ilaa wuxuu gelin doonaa diintan wuxuuna ku gelin doonaa sharafta mid sharfan ama dulliga mid dullaysan waana cizi uu alle ku cisaynaya islaamka iyo dullinimo uu alle ku dullaynayo kufriga allaahu akbar wallaahi markaan dhadhansanno hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee kan ah waxaana la fududaanaya dhammaan caqabadaha ku horgudban waddada diinta allaah lagu makaninayo dhulka haddii aan annagu noqon dadka tamkiinkaas helo aan noqonno buundada lagu gaaro tamkiinkaas allaah idankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ugu bishaaray ummaddan sarrayn iyo nasri iyo inay qabsato dhulka kuwaani waa bishaaraad uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noogu bishaaraynayo aayaddana waxaa ku jira ballanqaad uu alle noo ballanqaadaya tamkiin mu'minka mujaahidka ah ee u adeegaya diinta allaah waxaa waajib ku ah inuu dadaalo oo uu daneeyo sidii uu u xoojin lahaa iimaankiisa una badin lahaa camalka wanaagsan kuwaasoo ah waxa lagu gaari karo in diinta allaah la makaniyo dhulka amaa inay arrintaasi xaqiiqo noqoto waa ballanqaad uu alle u ballanqaaday mu'miniinta mana ka baxo alle ballanqaadkiisa marka aan ku xasilno in waxa aan samaynayno iyo hawsha aan qabanayno aysan noqon doonin waxba kama jiraan tamkiinkana wuu imaan doonaa nasrigana waa la heli doonaa cadowga alle oo ciishoon wuxuu kaloo alla aayaddan ku caddeeyey shaqada qoorta u saaran mu'miniinta marka ay helaan tamkiinka kadib waa inay xaqiijiyaan towxiidka shirkigana la dagaalamaan oo ay fogeeyaan allaah wuxuu yidhi يعبدونني لا يشركون بي شيئا wuxuu kaloo allaah yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أما من ينكث عهده بعد التمكين amaa qofka buriya ballankiisa tamkiinka kadib oo ciribtiisa ku laabta oo dafira nicmada amniga iyo tamkiinka kaasi waa faasiq habowsan waxaana arrinkaasi caddeeyey hadalka allaah ee ah ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وهنا كلام للإمام البغوي رحمه الله waxaa jira hadal uu leeyahay alimaamu albagawi raximahullah markii uu sharaxayay hadalka allaah ee ah waman kafara bacda daalika wuxuu alle ula jeedaa kufriga halkan in la dafiro nicmada ee ulama jeedo in alle lagu gaaloobo dadka noocaas ah marka waa faasiqiin alle ku caasiyey ahlu tafsiirka waxay leeyihiin qofkii ugu horreeyey ee nicmadan ku kufriyey oo diiday waa kuwii dilay cuthmaan radiallaahu canhu markii ay dileen kadib wuxuu alle beddelay amnigii ay haysteen cabsi ayuuna u soo geliyey ilaa ay noqdeen kuwa dhexdooda dagaalama kadib markii ay horraan ahaayeen dad walaalo ah khalalkii ugu horreeyey ee ummaddan soo gala wuxuu yimid kadib dilkii cuthmaan radiallaahu canhu wixii markaasi ka dambeeyeyna waxaa bilowday dagaallo u dhexeeya muslimiinta ilaa maantana waan aragnaa dagaalladaas sababtu maxay tahay maxaa yeelay kuma aan shukrinin nicmadii tamkiinka yacnii zamankii saxaabada iyo khulafada raashidiinta waxa uu islaamku gaaray meel aannu horay u gaadhin haa markaas kadib dowladda islaamku way ballaaratay dhul hor leh ayayna gaartay laakiin xaqiijinta islaamka lama mid ahayn sidii uu ahaa waagii khulafada raashidiinta oo waxaa jiray mukhaalafaad sharci ah iyo dulmi laakiin zamankii khulafada raashidiinta wuxuu cumar radiallaahu canhu isagoo jooga madiina ka fikiri jiray raciyada joogta ciraaq bal wuxuu ka fakari jiray xoolaha reer ciraaq waa isagaan leh hadday baqal ama neef geelah ku turraanturrooto ciraaq waxaan ka cabsanayaa inuu alle i weydiiyo waa cumar radiallaahu canhu qofka hadalkaas leh maxallu shaahidka wuxuu yahay tamkiinka waa ballanqaad alle subxaanahu wa tacaala allana ballanta kama baxo muslimiinta marka waxaa waajib ku ah inay u saciyiyaan sidii ay iimaankooda u dhammaystiri lahaayeen oo ay u qaban lahaayeen camal wanaagsan iyagoo gudanaya awaamirta allaah kana fogaanaya waxa ay alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ka reebeen marka intaas la helo ha ku bishaaraysato ummadda inay dunidan ka talinayso cabsi kadibna ay amni helayso kaasina waa ballanqaad alle allana ballanta kama baxo alle waxaan weydiisanaynaa inuu diinkiisa makaniyo dhulka naguna daro kuwa ku dadaala iimaanka dhammaystiran iyo camalka saalixa ah si uu alle u makaniyo dhulka
ممن يسعى للإيمان الكامل والعمل الصالح حتى يمكن لهم الله سبحانه وتعالى في الأرض وآخر دعوانا الحمد لله تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سأبقى فخورا بإسلامي